raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatulla barkatu dhegeystayaal nagala socotaan waa raadiyo sanguuni sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megahertis stuudiyona waaxigeeda kusoo dhawaada warka weyn idaacadda sanguuni qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya wasaaradda maaliyadda jubbaland oo ka hadashay horumarka maaliyadeed ee ka jira dowlad goboleedka jubbaland jaamacadda hargeysa oo munaasabad usoo dhaweyna u qabatay ardayda cusub ay ku biireysa jaamacaddaasi celbiyood laga hirgeliyay degmada baraabay oo xariga laga jiray dhakhaatiirta dhoobley oo ka warbixiyay sida loo tayan karo adeegyada caafimaad ee degmada warka dibadda dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan mudaharaadyo la filayo inay ka dhacaan mareykanka kuwaas oo ka dhan ah madaxweynaha haatan ee donald j trump qodobadaas oo faahfaahsan oo diyar garba dhegeystayaal maqlo wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa habeenimo sabti sii bixayso axadna soo geliso taarikhdu ay ku koobanta u beegan tahay siddeed tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun shan iyo labaatan warka habeenimo xusoo saara dalana socodsiin anigu cabdillahi abdicsiis siraad warkii oo fidsan aan ku bilaabo qaar kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala xaruma caafimaadka ku yaala degmada dhoble ayaa ka warbixiyay sida loo tiyin karo adeegyada caafimaad ee degmada maxamed cali samoya warbixintan inoo haya
adeegyada caafimaad ee ay bulshadu helaan ayaa aada muhiim ugu ah fayadhowrka iyo badqabka bulshada iyo in bulshada ay ka badbaadaan xanuunada halista ah wasaaradda caafimaadka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo sidoo kale dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ayaa ah kuwa door muuqata ka qaadan kara tayeenta iyo horumarinta arrimaha caafimaad iyo sidoo kale in bulshada ay helaan adeegyo caafimaad oo hufan qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada doobley ayaa iga warabixiyey doorka ay dhakhaatiirtu ku leeyihiin horumarinta iyo tayeenta adeegyada caafimaada waa mahadsantahay doorka ugu weynaa bulshada aan ku leenahay waxaa weeye waxaan nahay indhaha bulshada marka koowaad marka labaada xigto waxaan ka mid nahay waalidiinta xilka ugu badan uu ka saaran yahay bulshada daryeelidda bay-adda iyo daryeelidda caafimaadka xil weyn baa naga saaran boqolkiiba toddobaatan iyo shan baan dhihi karaa xilka annaga ina saaran yahay waayo dadkii wax usoo bartay bulshada annaga waayo in dadka waxa ayna aqoonin aan ka baraarujinno baraarujinno waa waajib muqadasoo na saaran mar walbo iyo xilli walbo inaan dadka aan ka baraarujinno waxyaabaha aan aqoonin caafimaadkooda waxyeello u keensanayo waa waajibna saaran mar walbana diyaar baan u nahay cid alle ciddii su-aalo qabto oo caafimaad rabto in wax looga kordhiyo ama wax looga sheegana diyaar baan u nahay mar walba waxaa lagu tayin karaa ama loo tayin karaa in markasta la kontaroolo xarumaha caafimaadka la ogaado daawooyinka imaanaya daydkooda xilligay dhacayeen expirkooda ee bulshada la siinayo daawada haddii expirkeeda uu yahay daawo dhow daawo tayale ma ahan sidaas daraadeed daawada waxay taya kulaan kartaa inay ay leedahay waqti dheer ama taariikh fog dhicitaankeeda ayna haysato hawo ama meel qaboban oo ay daawadii ay ku kulaanin tayadeeda saa ay ku dhamaystirmaysaa
celbiyood laga hergeliyey degmada baraabe ayaa xariga laga jiray siday faahfaahinta warbixintan ay ku eegeyso naxwo axmed kadiye magaalada baraabe ee caasimada koonfur galbeed ayaa waxaa laga hirgeliyey ceelbiyood gaaraya ilaa saddex ceelal kuwaasoo xariga ka jaray guddoomiyaha degmada baraabe oo u weheliyo taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah ee degmada ceelalkan biyood oo muhiimad u ah bulshada ay qoday hay-adda futura ayaa waxaa laga hirgeliyey kaamam ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah iyo xaafadaha magaalada baraawe mid ka mid a dadka kaamamka barakacayaasha ah ayaa u mahadceliyey hay-adda iyo maamulkii ka qayb qaatay qodista ceelka kaamkan kaam badbaado oo ka yaala eel hindi alxamdulilah eel qoday qoladay oo hay-adii qoda iyo gudoomiyaha degmada maamulka ah oo taliyaha booliiska gaarka ah oo maanta snii booqdan oo eelkan yahda jardada mahadsanin alxamdulilah ilaahay mahad isu leh eel baheed muqabayn eel bahnan hadda alxamdulilah kaamkii hali jiingidna lahali baa ii sheega joodarnan lahali in badan wali kala dhamanan hadda kadib haddii ilaahay raalka nagad gudoomiyaha degmada
taliyaha ciidanka booliiska gaarka ee degmada baraawe cusmaan maxamed xirow ayaa dhankiisa ka hadlay xarigjarka ee kaasatan kaamkii ku yaala ee eelxindi oo beryaha aan ku soo noqnoqonayn kaamka kan oo halkan ku yaala waxaana helay ceelbiyood ceelbiyoodkaas ay nasiib u yeelatay waxaan leeyahay dadkii oo ka qayb qaatay ama hay-addii maanta ka qayb qaadatay ayagana cajar ee xasanaad allah ku siiyo midda kale soo hartay waxaan filayaa dadka biyaha ama ceelbiyoodka loo hirgeliyey inay si nadaama ay u isticmaalaan ceelkooda ay ilaalsadaan nadaafadana ay ku didaalaan gudoomiyaha degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed cumar cabdulaahi maxamed ayaa isna dhankiisa
ama ceelkan oo biyihiisu aad u macaan yihiin inay heleen dadka walaalaheenay ahaa ee barakacyaasha ahaa mudnaay inay helaan maanta biyo noocaan oo kale ayaan ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahad celinaynaa ceelashan insha allahu tacaala waxay ka mid yihiin ama howlaha arrimaha bulshada xagga oo lagu yaraynayo xagga biyo yaraanta degmada baraawe ayay ka mid ahayd dadaalada dadaalaha loo galay badan kadibna dadaan ugu deeqay hay-ad oo walaalaheena oo reer turki ah ayaa nagu deeqay insha allahu tacaala waa ugu mahad celinaynaa ama hadday yihiin hay-ad hadday yihiin iyo hadday muxsiniin gaara yihiinba oo ayaga isalqaamay waa ugu mahad celinaynaa ceelkan meeshan waa kaan badbaado waxaa kaloo laga qoday meesha la yidhahdo kaamka deemaa la yidhahdo waxaa kaloo laga qoday xaafadda la yidhaahdo ishag waa beri oo loo aqoon jiray sheekh bimalow oo hadda la yidhahdo waa beri xaafad waa beri la yidhahdo xaafaddaas ayaduna waa laga qoday ceelashaas marka saddex ayay qodeen dadkan walaalaheena waxaa kaloo jira sidoo kale toban ceel oo la dayactiray oo wasaaradda maaragtay tamarta iyo biyaha dowladda koonfur galbeed ay dayactirtay ayaduna ceelashaas horey u qodnaayeen laakiin way istaageen waxbaa ka celidoobay aakhirkiina waa la dayactiray kuwo kalena waxay u baahan yihiin in la dayactiro sidoo kale degmadu waxay kaloo u baahan tahay ceelal kaloo intaan kasii tiro badan
jaamacadda hargeysa ayaa munaasabad soo dhaweyn u qabatay ardayda cusub ee ku bariisa jaamacadaasi khadar axmed salaan ayaa warbixintan ku qaada dhigaya
wasaaradda sare ee jaamacadda hargeysa ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhoweyna u qabteen ardayda sanadkan waxbarashada ka bilaabaya heerka koowaad ee jaamacadda ugu horreyn waxaa munaasabadda hadalla ka jeediyey qaar ka mid a agaasimo waaxeedyada macallimiinta iyo qeybaha kala duwan ee maamulka sare ee jaamacadda hargeysa iyagoona fariimo kala duwan oo dhiirigelina u diray ardayda iyo waalidiintaba hargeysa ay leedahay platforms ardayga jaamacadda hargeysa inuu isagu shaqo abuuro oo isagoo loo shaqeeyo uu noqdo oo aanu shaqaale u noqonin taa jaamacadda hargeysa waa waxay ku suntan tahay waxay jaamacadda hargeysa aad ka helaysaa in markaaad qalin jabiso ardayda ugu sarraysa lala raadiyo scholarship dibadda geeska iyo adduunkaba lala raadiyo sannadadii soo dhaafay waxaan jaamacadda hargeysa loo diray yurub baa arday loo diray afrikaa loo diray eshiya loo diray waxay intaaba loogu diray qaab scholarship oo bilaasha inay wax ku soo bartaan jaamacadda hargeysa waxay leedahay postgraduate program masters bay jaamacadda hargeysa leeda brogramada aad dhigataan intooda badan jaamacadda hargeysay ka baxaan aan runtii ku talinaya waxa weeye maadaama jaamacadda aad timid marka hore waxaan ardayda kula talinayaa aniguba arday baan ahaa qof kastoo halka soo fadhiyana ardaynimuu soo maray arday waxaa looga baahan yahay marka koowaad inaad noqoto optimistic inaad noqoto qof wax kasta uga fikira sida togan ama sida toosan wax kastoo nolosha ku soo maraa ee dhibna way leeyihiin negativena way leeyihiin ama waxa la yidhaahdo positivena way leeyihiin wax kastaa qalad iyo sax labada way leeyihin wax walba inaad uga fikirto dhinaca wanaagsan isla markaana ka shaqayso sidaad arrintaa wanaagsan uga faa'iidayn lahayd arrinta labaad in tilmaamaya waxa weeye waa inaad noqoto qof had iyo jeer taargad leh ama meelo socda maanta jaamacadda hargeysa waa adigaa yimid waad bilowday ka mid baad noqotay waa inaad qorshe lahaato halkeed u socotaa maxaad doonaysaa maxaad baranaysaa maxaad mustaqbalka rabtaa inaad ka shaqayso waa inaad ku caddaataa saddex waa inaad noqotaa qof leh asxaab wanaagsan asxaabtaadu ha noqdaan asxaab ku caawiya had iyo jeer kaala shaqeeya wax wanaagsan ku garab taagnaada baraanka jaamacadda hargeysa laba faktar ama laba qaybood buu ku salaysan yahay kow aqoon ama dhakhtarnimo baro ama statistics baro ama business baro ama health scienceska kala baro ama loo baro fiilka aad baranayso waa inaad ku noqotaa competent exactly taas oo qodobka koowaad qodobka labaadi waa anshax waa attitude waa discipline waa moral waa values ardayga jaamacadda hargeysa baraanka sumadda kalu leeyahy baraan waa sumad yacni ee qodobka koowaad sumadda koowaad waxaynu waa aqoon sumadda labaad ee ardayga jaamacadda hargeysa ka baxa leeyahy waa akhlaaq waa akhlaaq weey akhlaaqdaasna waxay ka bilaamataa markaad maanta jaamacadda soo gashaan sidii mas-uuliyiinta iigu horreeyay ay sheegeen sidaad u hadlayso sidaad u labisanayso waxaasoo dhan waa ina isbeddelaan intaad jaamacadda ku jirto ilan imika waad ka soo baxdeen secondarygii soo maaha level labaad oo la yidhaahdo tertiary education baa la yidhahdaa waxbarashadu saddex bay u qabsantaa primary education oo uulo ilaa iyo sideedaad ah secondary education oo form one ilaa form four ah
wasaaradda maaliyadda jubbaland ayaa ka hadashay kororka maaliyadeed ee ay markaasi ku tallaabsanayso wasaaradda khadar axmed salaan ayaa warbixintan inoo haya
agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda oo ka qayb galay shir loogaga hadlayay qorshaha shanta sane ee soo socota ee jubbaland ayaa ka hadlay arrimo badan oo qotoma dhaqaalaha kulankan wuxuu daba socdaa kulamo hore oo maaragtay hore loo soo qabsatay oo ku saabsan dejinta istaraatiijiyadda horumarineed ee dowladda jubbaland ayuu quseeyaa sidaa la socotaan dejintaasi waxay ka kooban tahay tiirar tiirarkaas ayaa hadba macnaha wasaaradihii iyo institutionada ay quseeyaan ayaa lagala munaaqashoonayaa si loo soo saaro maaratay waxyaaba maaratay taabageli karo oo maaratay horna loogu socon karo iyo hadda maanta wuxuu ku saabsan yahay maaratay microfiscal stability ama economic development ayuu ku saabsan yahay taasoo marka wasaaradda maaliyadda ay qayb weyn ka tahay sidoo kale wasaaradaha kale ee ayagana wax soo saarka maaratay ka yihiin xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo ay dhammaan kamid yihiin ayagana ay qayb ka yihiin waxaan rajaynayaa dad khubra oo hadda nagu filan ay noo joogaan halkan agaasimaha hadalka sii watay ayaa jiri waxa uu sameynaya maamulka jubbaland koror dhanka maaliyadda isagoona hadalka raaciyey inuu ku jiro maamulada ugu maamulka jubbaland maamulada ugu horeeya dhanka maaliyadda dhaqaalaha jubbaland waa mid maaratay markasto garaafkiisa kor usii kaco laga soo bilowdo labada kun iyo afar iyo tobankii oo aan ku bilownay miisaaniyad aada iyo aada u yar iyo maanta oo aan nahay maaratay statetka ugu miisaaniyad fiican stateyada kale soomaaliya marka laga reebo maaratay somaliland iyo puntland marka laga reebo
wasaaradda maaliyadda jubbaland ayaa sameyneysa horumar la taaban karo oo dhanka kobaca dhaqaalaha ah
waa dhegeystayaal weli waxaa la socotaan warka haweenimada cadda sanguuni beeraleyda degmada godob jiraan ayaa ka cabanaya bacaad dhibaato ku haya dalagooda xaad cali samo ayaa warbixintan inoo haya shacabka beeraleyda ee degmada godob jiiraan ah oo warbaahinta la hadlaya ayaa ka cabanaya bacaadka gurgura iyo biyola-aanta oo caqabada ku noqotay wax soo saarka beeraha degmada iyo deegaanada kale ee ku xeeran iyagoo sheegay in dhibaatada muddo dheer lasoo daalaadhacayeen balse aysan awoodin in ay wax ka qabtaan qaar ka mid ah dadka beeraleyda degmada godob jiiraan ayaa waxay dalbadeen in loo qodo ceelbiyood sidoo kalena bacaadka laga saaro beerahooda maadaama sidaan aan wax lagu beeran karin waxa ay dowladda iyo hay-adaha ka codsadeen in dhibaatada wax laga qabto si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda beeraha jidaallo badan baa waxaanu biyola-aanba uga tagn markaanu ceelkiina saadayn intaasoo boqol uu nagu yeeshay oo booyadood adigu laba boqol konton markii nagu yeeshay booyadood hanti weyna beertaasaan kala soo bixi jiray beertiina saas ba naga noqotay baanu waxaan isnir way iska daynay intay xagaagi dhoweyd bacadna waa noogu darsamay iyo biyo la-aan labadaas baa noogu daraa hadda dayaca marka saddexeeya waa dayaca xaydaan la-aanta waxaa weeye toogu marar bay sanad ama laba sano ama saddex sano ayaan biyana siin oo abaari dhulka ka dhacdaa marka ceelal aan ku xisaabtanno baan doonaynaa geedkaa waa ujeedaa biyo la-aan baa saa u gashay waad garanaysaa waa babay babayga midhihiisa intaas la egyihiin waxay intaa u legleekaadeen waxa waa oonka waxaasaan risq ka doonnaa haddee waxaasu ee, waa dhibaato waxbana tari mayaan ceel baanu u baahannahay ceel la'aan waxba kuma suuroobi karaan godob jiraan hadday ay biyo helaaniin waa tabcan karaaniin haddeer iyagoo aan biyo hayn oo ilaahay ka rajaynaya in dhibic ilaahay u keeno bay habeen iyo maalin beeraha dhex taagan yihiin oo tabcanayaaniin marka hadday biyo helaaniin oo biyo ku filan helaaniin waa tabcanayaaniin oon baan haya waxaanu rabnaa oo ka codsanaynaa dawladda iyo hay-adaha samafalka oonkaas in wax naloo ka qabto wixii awooda oo naloo ka qaban karo in naloo ka qabto baannu codsanaynaa togagii biyihii waa xirmeen waa lix iyo toban kilomitir lix iyo toban kilomitir bay ahayd isku wareega baag iyadoo lo- loo soo dhaansanayo ama booyad loo soo qaadanayo baa dadku waxay ka faa'iidaysteen meelo yaryara oo waxay kaga heleen wax badan oo baahidooda ay ku kafeeyaan haddii aan heli lahayn marka afar ceel haddaan heli lahayn ama shan ceeloo afarta koone laga mudo waxaan qabaa baahida degmada godob jiraanna inaan meel saari lahayn tuulooyinka degmada hoos yimaadana meel saari lahayn gobolladana waxu sii dhiibi lahayn balligaa hadduu helo biyo iluu abaar baa ka daashay hadduu biyo helo uma baahdeen een, wax dibadda uga yimaada uga baahdeen bal iska daa annaga oo dadka dibadeed iyo degmooyinka kale baa waxay ka heli lahaayeen waxay ka heli lahaayeen inay gaadho uu anfacdo weliba oo gaadho gaariinka ay ku gaadho ilamaa ayli ilamaa jariiman ilamaa garaad ilamaa garowe dhul badan oo buntlandna bay gaari lahaa dalag ka soo baxa haddii xagaagii haddeer ina ka gudbay oo roob la-aanta ah haddaan biyo haysanno waxa uun wax baa noloo ku imaan lahaa biyo la-aan baana heshay xagaagii dhoweyd waxaan heloo kale ciid bacada oo fadhiisanaysa oo adiguba aad ar- arki kadhidoo halakan taalla intaasoo dhanna la wareegsan tan iyo meeshaas la la soo wareegsan beerta intaa yar baanu markaa dambe xagaayadan dambe intaa yar baanu tan iyo geedka timirkaashadiisa baanu beeraa intii kale waxaan uga soo cararay bacad biyo aad bay u dhow yihiin marka baahida biyaha waan- waxaan codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo dowladduba inay naga caawiyaan oo degmada ka caawiyaan in ceela loo qodo biyaha loo soo saaro bulshadu ay ka faa'iidaysato biyahaas oo beeraha looga faa'iidaysto
waa hagaag dhegeystayaal xusoo dhegeysteena wararka gudaha kigahene haatanna warka dibadda gubernatoriyaasha jamhuuriga ee dhowr gobor oo ka mid ah mareykanka ayaa ciidamada ilaalada qaranka higan geliyey iyagoo diyaar diyaar u gar- u diyaar garoobaya mudaharaadyo ballaaran oo dalkaasi ka dhaca gaar ahaan kuwa laga soo horjeedo trump iyo siyaasaddiisa qabaqabayaasha bananbaxyada loogu magacdaray maya boqor eh, boqortooyadii ayaa sheegaya inay soo baxyo ka dhici doonaan in ka badan laba kun shan boqol oo goobood oo ku yaala daafaha mareykanka wadaagta trump ayaa ku eedeeyay mudaha- eh, mu- muhaadarayaasha waa mudaharadayaasha in ay xulufo leeyihiin dhaqdhaqaaqayaasha bidixda fog ee antifa guddoomiyaasha texas iyo virginia ayaa howlgeliyay ciidamada ilaalada qaran si kastaba ahaatee ma cadda in ay noqon doonto heerka muuqashada ciidamada militariga ee mareykanka qabanqabayaasha ayaa sheegay in mudaharayaad- eh, mudaharaadkii ugu dambeeyay ee nokings la qabtay bishii juun iyadoo oo in ka badan shan milyan oo qof ay qeyb ka qaateen iyagoo kor uu ka hor yimid qorshaha siyaasadda ee trump gudaama dhegeystayaal waxaan taas anoogar waxay dalka dibadda edanka inaad kala socoteen raadiyaha sanguuni sideetan iyo toddoba dhibc toddoba megaartis dowlena waxayda warka weyn ma wax soo saaray lana socodsiinay anigoo cabdilaahi abdicasiis iraanta kulmana warkankiisa xiga nabadgelyo